Waxaa sare u kac xooggan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka geela, taasoo ay sababtay yaraanshiyaha geelii la keeni jiray suuqyada magaalada Beledweyne. Kiilada hilibka geela ayaa maraya qiimo dhan taddawa doolar iyo bar, halka markii hore la iibin jiray lix doolar ilaa shan doolar iyo bar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya hilibka geela ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay sare u kaca hilibka iyo waxyaabaha sababay sare u kaciisa.
Marka la qalo waa la miisaamaa neefka intuu gaagadan yahay waa qiimaynaa. Inta badanaa marka asaaba lix doolar lacag dheeri naga gadan marka anaga lix doolar iyo shan iyo bar iyo ma gadi karno lixda doolar waa diidaynaa haddaa diidnane dadkiina ma awoodaan lix doolar ka badan lix doolar ay ku rabaan waxaana sababta eh geeliyuu la waay oo reer baadiyaha inta badanaa geel maba soo safriyabo geeliyo xerebixiska eh waa la waay geel oo gedisley ah la keenaa oo inta lasoo gado lacag lasii saarta annagana ma awoodno gedisley neef inta lasoo gado qaymo laga soo sii geela marka hore raqiiska ahay annaga lix doolara noogu badneed hadduu ilaahay kuu diidan kiilada lix doolar shan iyo bar shan xitaa dadaa xitaa koleytaba dadka way ka warqabaan xitaa inay galabadii inay iska umaadaan kiilo afar doolar iskiga raadinaa iska jirta waxaasna hadduu ilaahay kuu diidan arrinkaasaana keenaayo in oo saas uu noqdo hadda toddoba toddoba iyo bar oo weliba dadka awoodin oo aan dadkii aan isku nacni asitan qolada macnaha kawaaleyda ee daraawiishta lama keeno waagi hor geel waa heli jirnay geela xooggiisa wuxuu nooga imaan jiray waqooyi haddana waqooyi macnaha geela fiican kama imaado geela kaleo koonfur nooga imaadane badanaa lama soo safriyo hadda roobka markuu daay xayroo beenaha geeli macnaha roobka laga ka bixi karaa la keenay macnaha suuqa la keenay mana la gedi karo geeliga waa qaali awal keelida hilibka waxaan gadi jirnay lix doolar hadda waxaan gadnaa toddoba toddoba iyo bar sideed qof walba suu awoodo marka sare ku casaa jiro dadku macnaha lacag ma haystaan anigana suuqii xoolihii waa qaali dadkii keeno hadduu geeli qabow yahay anagana ummadda waa qaboojinayna laakiin geeli waa kacsan yahay anagana ummaddii qiimahan raa inana siina ku qasbanaa wallaahi bulshadana dhib ku yahay dadku dalniin waay wax ma haystaan sababtoo qof waxaa arkaysaa lix doolar awal dhib ku ahayd haddana gadahayo